faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan reediyo cadaado waxaad kusoo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooran madaxweynaha jubbaland xamed maxamed islaam madoobe oo diiday inuu la kulmo guddiga kumeelgaarka soo diyaadan sharciga doorashooyinka dowladda federaalka soomaaliya oo ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland oo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka dalbada in la sii daayo wasiirkii wasaaradda amniga jubbaland oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada caasimadaahi muqdisho faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa qarax gaystay dhimashadii dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada caasimadaahi muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika amisom oo maanta dad shacab ah ku jiiray qaar ka mida wadooyinka magaalada caasimadaahi muqdisho doonisidee mas-uuliyiin ka mida maamulka gobolka hiiraan oo ku gadoontay inta udhexaysa deegaanka ceeljaale ku yaala duulaadka magaalada balweyn iyo magaalada balweyn ee gobolka hiiraan guddiga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo kulamo aan caadi ahan ka wada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo karoon warka duhur ee reediyo cadaado goor u diyaagurooba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhur isniina taarada ku astisan tahay sideed labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labaatan toban sagaal intaasaad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo karoon warka duhur reediyo cadaado iminkii haatan kusoo dhawada warkii oo dhan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa diiday inuu la kulma guddiga soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland guddiga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa toddobaadkan gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi kula kulmeen xildhibaanada baarlamaanka jubbaland golaha wasiirada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada jubbaland kulankaas oo ku saabsanaa sida looga talagelin lahaa sharciga soo diyaarinta qaranka kulankaas ayaa ka dhacay guriga martida ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana guddiga kumaalgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ay golaha wasiirada maamulka jubbaland ka dhageysteen artidoo ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka oo guddiga gacanta ku hayo guddiga kumeelgaarka sharci doorashooyinka qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland iyo golaha wasiirada ka dalbaday inay aragti dheeraada ay ku biiriyaan sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo hadda gacanta ay ku hayaan guddiga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana lagu wadaa in magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ay kula kulmaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo ku-xigeenadiisa si ay xoga weydiiyaan artidow ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka siduu raadiyo hadaad u xaqiijiyey siciid noor oo ka mid a xubnaha isbeldoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland kuwaasoo ka aragtida duwan madaxweynaha jubbaland iyo hogaansha mar labaad talada jubbaland siciid nuur oo ka mid a xubnaha isbedeldoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland oo sii hadlayay ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland uu sii xoogeysanayo tan iyo markii dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanin madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe waxaana sidoo kale kulmo ay la qaadan doonaan guddiga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka dhammaan mas-uuliyiinta iyo shacabka ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland
waaguga kismaayo annagaa joogna axwaasheedana annagaa ka warhayna la soconna axmed nuurina ula joogaan la kulmayaan waa sax arrintaas laakiin waxaan u malaynayaa la kulanka axmed ay soo kord u tageen inaysan waxba soo kordhin doonin axmedna nin doorasho qaba iyo guddi doorasho qaba iyo nin dowlad federal aqoonsan iyo nin ummadda soomaaliyeed ka mida midna ma intaa kadib way yimaadeen isagana waa la kulmayaan xaqiiqiyan axmed ma kala jecla isaga iyo khayr guddigan iyo golaha xukuumadda khayre farmaajo ma kala jecla laakiin caqliga isaga ku jira wuxuu isleeyahay aad kala soka marsatid oo kala saxaab oo dhexdooda daldalan la-adkeys marka marka bulada rasmiga ah meesha taalla waa taas taasina mid mid gadmaysa ma aha golaha baarlamaantiga gudiga doorashada iyo golaha dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha warar lagu kalsoonaan karo naga soo gaaraya xafiiska madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa inoo sheegay in madaxweynaha jubbaland uu diiday inuu la kulmo guddiga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka kuwaasoo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland u tegay sida shacabka iyo maamulka jubbaland loogu talagelin lahaa sharciga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo xubnadaha baarlamaanka soomaaliya u tageen si loogu talagelin lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa weydiistay inaysan la kulmin islamarkaasna ay dib ugu laabtaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho maadaama asaga iyo dowladda federaalk soomaaliya umanka u dhexeeya khilaaf meesha ugu xumaan taagan tan iyo markii la sheegay in dowladda federaalk soomaaliya aysan aqoonsanin doorashadiisii mar labaad ugu soo baxay taasoo ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland maamulka jubbaland ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka dalbaday in la sii daayo wasiirkii wasaaradda amniga jubbaland oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada caasimada ah ee muqdisho cabdifatax ayaa ka soo diray magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoo muddo ku dhow laba bilood oo uu magaalada muqdisho uu ku xiran yahay wasiirkii amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan ayaa haddana maamulka jubbaland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxa ay dowladda federaalk soomaaliya ay ugu digeen in xabsiga uu kusii jiro wasiirkii amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa waxa uu tilmaamay in cabdirashiid janan uusan lahayn wax dembiya islamarkaana madaxda dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay in ay sii dayso oo ay xorriyadiisu ay siiso waxaana ugu baaqay guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sareba inay kaalin ka qaataan sidii uu dib xorriyadiisa u heli lahaa wasiirka amniga ee maamulka jubbaland oo tan markii la xiray hal jeer oo keliya kasoo muuqday maxkamadda gobolka banaadir waxaana uu tilmaamay in haddii la sii deyn waayo wasiir cawaaqib xumo ka dhalatana uu mas-uuliyaddeeda uu qaadi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xukuumaddiisa
madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo golaha baarlamaan labada aqal oo baarlamaanka ee dowladda federaalkan u faraya wasiirka amniga jubbaland cabshiid jaran dad soomaaliyeed baan nahay dalku waa naga dhexeeyaa cabshiid jaran dembiile ma aha waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan haddii aad soo dayn weydaan wixii cawaaqib xumo ahoo ka dhasho mas-uuliyaddeeda waxaa yeelanaya madaxweynaha soomaaliya iyo inta la shaqaynayso madaxweyne adiga iyo tiimkaada ka fiirsada ka fiirsada dadka muwaadiniinta ah oo soo halgamay oo mas-uuliyiinta oo xasaanada leh oo lagu xadgudbahaya waxa ka dhalan kara madaxweyne aad inaad oga fiirsato ayaan ku dhihin waxaan mar labaad guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen iyo guud ahaan golaha shacabka guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen iyo dhammaan golaha aqalka sare
madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inay soo sii daayaan wasiirka onastiga ah oo afduubka lagu haysto inay soo sii daayaan haddii la soo sii dayn waayo madaxweyne wixii ka ratibna mas-uuliyaddeeda adaa iskale kow iyo soddonkii bishii agosto ee sanadkan ayay ahayd markii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho laga soo xiray wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan kaa oo ah lagu eedeeyey in xadgudub ka dhan ah dhinaca bini-aadanimada uu ka geystay deegaanada u kaanu maamulka jubbaland gaar ahaan arrintii ka dhacday sanadkii labada kun shan iyo tobankii degmada dowlow ee gobolka gado halkaa oo afar ruux oo maxaabiis ahaa lagu dhex dilay xabsigii ay ku jireen walow maamulka jubbaland iyo bulshada ku nool halkaas dhowr hore dhowr hore ay sheegeen in ay doonayaan in xorriyaddiisa la siiyo cabdirashii janan balse dowladda soomaaliya ilaa iyo iminka ma aysan ka jawaabin cabashada iyo weliba hadalka ka soo yeeraya bulshada iyo weliba maamulka jubbaland mahadsaned saaxiib faahfaahin dhereed ah ayaa kasoo baxaysa qarax geystay khasaare isku jir dhimashadii dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho aweys bashiir cabdiraxmaan ayaa warkaan faahfaahinaya ugu yaraan laba qof oo ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee nadaafadda ayaa ku geeriyooday qarax miino oo loo geliyey goob ay qashinka ka xaaqayeen islamarnaantaas inay doonayeen inay saaraan gaariga qashinka nadaafadda gobolka banaadir sidoo kale qaraxa miinada ahaa ayaa waxaa ku dhaawacmay mid kale oo ka mid ah shaqaalaha nadaafadda maamulka gobolka banaadir qarax ayaa waxa uu ka dhacay wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho caasimada dalka xilli shaqaalahani ay ku holanaayeen howlmaalmeedkooda ah nadaafadda wadooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan wadada maka al mukarama wadadan uu qarax maanta ka dhacay ayaa ah wado aada loo adkeeyo amnigeeda waxaana ay subax walba ka shaqayn jireen ururinta qashin laisugu keeno wadada dhexdeeda kuwaasiyo habeenkii ay shaqaalaha nadaafadda gobolka banaadir ay soo dhigaan si subaxdii gaarigu u qaado laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaanay lahaatan faahfaahino ka bixinin qaraxi miino ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho caasimada dalka ayna ku dhinteen laba qofood oo shacab ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen mid kale aweys bashiir cabdiraxmaan aweystimo radio wacdaadu muqdisho doonisida mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ayaa ku gudoontay inta u dhexaysa beledweyn iyo deegaanka ceeljaalla ku yaala duulaadka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaasna rajeyn la geeyo deegaanka ceeljaalla ku yaala duulaadka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan weli waxaa jira dad lagu laayahay doontaasi waxaana ka mida dadka la taliyaha arrimaha haweenka madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare daabe axmed xuseen iyo askar ilaalo u ahayd madaxa arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan oo la hadla raadiyo xadaado ayaa sheegay in in ka badan labaatan qof ay doontaasi saarna ay kula gadoontay inta u dhexaysa deegaanka ceel jaalle ee ku yaala duulaadka magaalada beledweyn iyo sidoo kale gudaha magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan islamarkaasna qaybo kamid dadkii saarna doontaasi lasoo baadiyey qaybo kalena lagu laayahay
wallahi nigow hadda waxaan joognaa meesha buudgooaadaan joognaa dhagaxdiisaan joognaa waxaa ka hadda kulley weli waa la laayahay doomanaa hadda lagu raadinowaa waxna waa waa soo waa waa la helo waa la keenay inta badan dadki waa maqan yihiin marka hadda kulley insha allah dagaal badanaa socdo maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaan ay wadaan marka waa hawsha waa socotaa sida hadda la sheegaya laakiidahay aayeen baa la leeyahay ama labaatan sideed meelahaasaa la sheegayaa daxaa laga haaya hadda inta kale waa maqan yihiin waxaa waa maamulka u badnaa waa maa- maayaradii magaalada muqdisho oo ma- maayaradii magaalada beledweyn aan dhihi lahay oo shalay la soo gaartay iyo xubno kale oo yacni muhiim ah gomiyihii hore oo gobolka hiiraan cabdifaax waa badnaayeen marka waxay usoo socdeen eh, shalay ay soo gaareen halkan shalay marka waxay u gudbeen xagga saaki marka waxay usoo socdeen ceel gaar ay usoo socdeen sida marka eh, alaabihii shalay ay keeneen keegmiyihii waxaasi marka ay ay nagala qayb qaataan qayb eh, khayrintooda ama bixintooda marka saasay u socdeen wallaahi inta badan dadku waa badnaayeen maamulka dad kalaa la socday kun waa iska taqaanaa marka la soo raacay dad baa iska soo raacaya marka insha allah hadda kulley waa inta badan hadda waxa waaye waa la raadinaya waa hadda doomanaa hadda shaqaynaya gurmadaa socdo ciidamadii baa shaqaynaya guliiskii nabasugudii militarigii kulli ciidamadii oo dhanaa labaatanaa hadda naga maqan labaatanaa naga maqan wallaahi geeday ha haystaan waa la sheegay wax lasoo hadda oo lasoo helay waa la sheegay weli marka waxa waaye markaan hawsha lasoo gabagbeeyey oon quusano kabacdiaan marka aan dhihi doonaa saasi saas waaye saasi saas waaye guryeedadkooda la helo markaasaan sheegi doonaa laakiin hadda waxa waaye gurmadaa socda hadda ma hordici karno gurmadaa socda wallaahi hadda kulley hadda annaga hadda intaa badan hadda waa alxamdulilahi mar haddii ciidamadayna ay shaqaynayaan mar haddii dooman ay marka ay noo joogaan mar haddii ay shacabkiina la shaqaynayaan waxaan isleenahay bal marka ugu horeysa gurmadada waa lasii daaya laakiin marka ugu horeysa hadda hawsha inaan anaga ku filanaad moodaa oo hadda hawsha oo noogu sii karaan markii aan aragno oo hawsha aan soo gabageyna ka dhacdaan wixii dheeraada oo loo baahan yahay marka insha allah shirkilaadaa laga qaban doona waa la sheegi doonaa haddii ilahi yidhahdo insha allah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyn ee gobolka hiiran ayaa haatan waxay wadaan taaalo dadka fatahaadda ku maqan ay doontaasi la degtay ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ama som ayaa maanta dad shacaab ahaa ku jiiray qaar ka mid a wadoonka magaalada caasimada ah ee muqdisho aweys bashiir cabdiraxmaan ayaa warkaa markale faahfaahinaya
ciidamada midooda afrika amisom ayaa maanta mooto bajaaj ku jiidhay isgoyska kilomitir for ee degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana intaa kabacdi ay isku dayeen inay goobta ay ka baxsadaan balse ciidanka booliska soomaaliya oo aanan ka fogeyn goobta ayaa isuristaag ku sameeyey sawiro laga qaaday ayaa muujinaya ciidanka booliska soomaaliya oo mid ka mid a gowaaridooda isku horjiray gaadiidkii darawalka mootobajaajka ku jiidhay isgoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho kuwaasi u diiday inay goobtaas ay ka baxsadaan dad shacbi aada u tiro badan ayaa sidoo kale hor isristaag ku sameeyey in ciidamada midooda afrika amisom ee dhibaatada geystay goobta ay iskaga baxaan intaa kabacdi ayaa waxaa goobta soo gaaray askar horle oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan booliska magaalada muqdisho kuwaasi oo ku qasbay ciidamada midooda afrika amisom inay u hogaansamaan amarka booliska soomaaliya arrinkan ayaa waxaa si weyn usoo dhaweeyey shacabka magaalada muqdisho iyadoona ciidamadii amisom ay kaxeeyeen ciidanka booliska soomaaliyeed caasimada soomaaliya ayaa inta badan waxaa ka dhaca shirarka noocaani oo kale oo ay geystaan ciidamada midooda afrika amisom iyadoona inta badan ay jirto inay iskaga baxsadaan goobaha dhibaatada ay ka geystaan ilaa haatan ma jirto wax war oo kasoo baxay dhanka booliiska midooda afrika amisom ilaa haatan ma jirto wax war oo kasoo baxay taliska midooda afrika amisom ee xeradooda ugu weyn ee ku taalo xaruntooda ugu weyn ee ku taala xalane ee looga hadlayo shilkii ay maanta ka geysteen magaalada muqdisho ee caasimada dalka guddiga kumeelgaarkaasi oo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa kulmaan cadahan ka wada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland cabdimajiid cabaas adanna warkaan faahfaahinaya guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo dhowaan soo gaaray magaalada kismaayo ayaa waxa ay wadaan kulamo kala duwan oo ay la qaadanayaan mas-uuliyiinta maamulka jubbaland guddigan oo maalinkii shalay ahayd kulan la qaatay golaha wasiirada jubbaland ayaa wada tashiyo kala duwan ee dhinaca diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka wax ka weydiiyey golaha wasiirada ee jubbaland xubnaha guddigan ee kismaayo dhowaan soo gaaray ayaa dhinaca kale waxaa lagu wadaa in ay la kulmaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kuwa oo ka dhagaysan doono ka tala bixinta sharciga doorashooyinka qaranka waxaa sidoo kale lagu wadaa inay maanta la kulmaan baarlamaanka maamulka jubbaland si ay baarlamaanka uga dhagaystaan talooyinka iyo afkaarta ku aadan diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo ay guddigan gacanta ku hayaan xubnahan ayaa sidoo kale warar aynu helayno waxa ay sheegayaan in ay sidoo kale ay wadaan sidii la isugu soo dhoweyn lahaa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ee uu ka dhexeeyo khilaaf muddo badan soo jiitamayay kaa oo salka ku haya doorashooyinkii isugu jiray midda baarlamaanka iyo tan madaxweynaha maamulka jubbaland oo ay dowladda soomaaliya bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashooyinkii kismaayo dhowaan ka dhacay guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo maalmahan waday safaro ay ku tegayaan dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaana horey safaro kala duwan ay ugu tageen dowlad goboleedyada galmudug puntland hirshabelle iyo koonfur galbeed kuwaasi oo waday wadatashiyo ku aadan diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka xubnahan oo dhowaan laga soo xulay baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya ayaa shaqadooda waxa ay tahay diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka maadaama dalka soomaaliya lagu wado in sanadka laba kun kow iyo labaatanka ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa duqeymada la beegsada salag al-shabaab ay ku lahayeen deegaanka saakow ee gobolka jubbada dhexe ee jubbaland warar kala duwan ayaa ka soo baxaya gantalo lagu garaacay xarun dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ee jubbaland saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa raadii xadaad u xaqiijiyeen weerarka dhanka hawada ah lagu qaaday saldhigga dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe oo muddo ka badan toban sano gacanta ay ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa raad iyo hadaad u xaqiijiyey in duqeyntaasi lagu dilay saraakiil iyolaladu ku sugnaa gudaha saldhig ciidan oo ku yaala gobolka jubbada dhexe halkaas oo ku sugnaayeen in ka badan laba boqol oo ka mid a xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab warka ka soo baxay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed laguma soo bandhigay magacyada ama tirada ciidamada al-shabaab lagu dilay weerarka lagu qaaday degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland ma jiro wax waroo ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab oo la xirinaya duqeynta ka dhacay degmada saakow ee jubbaland ciidamada mareykanka iyo kuwa hukuumadda dadka soomaaliya ayaa kordhiyay weerarada dhanka cirka ah oo ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas loola beegsado saldhigyada iyo kooxaha kale al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya warkii duuro kala socotaan raadiyo axdaan ogaantaastani kulan dambe duhur wanaagsan